waxaanan ka hadli rabaa waxyaalaha hadda oo ma artay yani s- dadka kusoo dariyey oo dhib ku hayo waxyaalaha waxaa ka mid ah muqaadaraadka ka mid ah every corner markaad wajeer tagto markaad mandheeraad tagto markaad gaarsi imaato markaad tanariba aad imaato markaad isyolo iyo marsabit iyo mooyaale aad tagto dhulka muslimiinta aniga ma ogi soomaaliya laakiin waxa ma artay yani aan ka warqabo gaarisa ee wajeer iyo ilaa dhulkaas kulli waxaa qabsaday wax la dhaho muqaadaraad weliba kii ka culus kuwa kii ka culus ma arti yani dhulka uu soo gelahayo muqaadaraad meeshuu soo galana waxaa waaye dhib badan ayaa ka imaani dhibka ka imaanaya waxaa waaye mid waayo horta wuxuu keenaya khaniisnimo yani qofkan ma arti qof oo miir qaboba ma aha midda kale wuxuu keenaya waxaa waaye socie- society oo ma artay yani oo dad badan oo muqaadaraysan oo ma artay wixii laga rabay wiilkii boqolowga ahaa intuu ma arta naazil uu noqdo ma arta xayawaanka taa u kasii xumaado gabadhana haddii ma arta wiilkiiba uu cunaayo gabadhiina waxaa ku dhici nin la-aan nin la-aantana way taallaa muqaadaraad wuxuu keenaa oo dhibka kale uu keenayo waxaa ka mid ah dhaqaalahiyo soconaynin dhaqaalihii ma soconayo maxaa dadka dhaqaalaha shaqayn lahaa waa the youth populationkan kenyana waxay dhahaan weliba moso you know in the muslim heartland dadkii ma arta odayaalka ahaa ani oo kale waa a very small percentage 75 percent of the population today amaba 80 percent waa dad ka yar afartan iyo ka hooseeya way waa dadkii la rabay intay ummadda ma artay yani masolkeeda xooggeeda ay noqdaan oo aan ma artay kala wareegoon ma artay yani maamulka ay kala wareegoon oo islaamnimada ay sii socoto ma arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin oo rasuulka cala salatu salaam uu dhahay horta wax weyn dhibka weyn oo na haasto waxaa waaye dhibkii waxaa waaye muqaadarada na haastaa waxaa la yaab eh dadkii madax daayimi waa dad wanaagsan marka horta waxaan rabnaa madaxda risaalo ayaan u dirahayaa arrintan muqaadaraadka miisaan ha la saaro tillaabana ha laga qabto ha laga qaado maxaa hataa waxaa soo baxa dhalinyaro oo muqaadaraysan oo dadka buubahayaana soo baxin dhallinyaradaasna makoonsado annakaa iskale haddii annaka aan u istaagi lahayn waxyaalahan badi oo muqaadaraad aan hor istaagi lahayn ma dhacdeen